magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda maamul goboleedka hirshabelle waxaana lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha goas khaliifa ee magaalada beledweyne soo dhoweynta wafdiga ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne qaar ka mid a odayaasha dhaqanka waxaana soo dhoweynta kadib saxaafadda la hadlay wasiirka maaliyadda maamul goboleedka hirshabelle waxaana uu ka warbixiyey ujeedada u yimid magaalada beledweyne
magaalada beledweyne anigoo ah wasiirka maaliyadda hirshabeelle shaqooyin isdaba joogaa jiray oo dib lagu maaraynayo xagga canshuuraha mashruucyo aan wadnay baa jiray oo bilow horaa jiray oo hore aan u nimid marka ujeeddada socdaalkeenu wuxuu yahay inaan arrimihii hore u jirnay aan dabagalo dib oo habeenna lagu sameeyo sistem gooniya oo gobollada kale ay hore ugu mareenna inaan hergelinno si canshuuraadka ama dowladda hoose ha noqoto ama wasaaradda maaliyadda ha noqoto inaan dib haween rasmiga lagu sameeyo shaqaalihii la tababaro howl fiicanna laga qabto ayaan u nimid inkastoo abaaro fara badan iska jiraan haddana ayada laftooda inaan bal ka qayb qaadanno oo bal aan fiirino guud ahaan sida xaaladda ay tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo qayb ka ahaa wafdigaa soo gaaray magaalada beledweyne ayaa dhankiisa waxa uu sheegay sida badan xildhibaanadii hadda waxay galeen fasaxii saxda ahaa waxaa la galay fasaxii waxaan u imiday waxaan is yidhi haddii baarlamaankii la xiray amar maalmo la soo joogtaa bal gobolka waxaan qaatay marka go-aanka inuu gobolka imaado oo bal aan arko sida ay u saamaysay abaaraha iyo wixii tala iyo aan ka geysan karan ka geysto kasokowna aan ka diyaariyo bal wixii riboot ah oo aan isleeyahay amay anfac u tahay waxaan xasuustaa oo idin xusuusanaya arrinkana riboot ah oo aan isleeyahay amay anfac u tahay waxaan xasuustaa oo idin xusuusanaya arrinkana guddoomiyaha baarlamaanka mar kalfadhiyadii oo nagula dardaarmay markii la xira baarlamaanka inaan la iska cararinay oo aan dibadaha iyo la aadin ilmihii iyo meeshay jireen ama waddanka dhexdiisa aan meel kale lagu mashquulinay qof waliba meeshii laga soo doortay constituencygiisii ama gobolkiisii iyo dadkii soo doortay oo uu tago uu soo arko uu riboodna ka soo diyaariyo ma aha markii ugu horeysay wafdi ka socda maamul goboleedka hirshabelle ay soo gaaraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdullah cusmaan raadi warsan beledweyne